من الشيطaan الرaجيم بsم الlaه الرحمن الرaحيم waxaynu ku jirnay licaankii وبiلicaanihi اnتafى canhu النaصb وxadhu lakin عalayha qad wajab waxa uu sheekhu uhi وبiلicaanihi ninkii marka uu ruuxii dumar ahaa ee zinada iyo xumaanta uu ku tumay uu sidii aynu soo sheegnay dhaartii u maro intafaa canhu waxaa ka reebmaya annasabu nasabkii ilmihii uu deedafeeyey wuu ka reebmi wa xadduhu xadkiisina wuu reebmi laakiin calayhaa korkeeda ayuu qad wajaba xadkii ku waajibayaa wa xurmatun xaaraannimo baynahumaa dhexdooda haatana ta'abadad waa abidowdayo weligoodba xurmo abida ayaa ka dhex dhici wa shuطira almahru meherkii waa la kala badhi haddii qabla dukhuul uu dhacay wa ukhtun walaashina xullilat waa la xalaaleeyey wa bilicaanihaa licaankeedana waxaa ku sugmi suquudulxaddi xadkii can izinaa zina xaggeed kaga sugnaaday ayaa ka dhici oo min rajmihaa in dhagax lagu dilaa ow jaldin ama in la jeedlo ah sheekhu waxa uu leeyahay marka ninkii licaankii uu sameeyo ee sidii aan soo sheegnay afar jeer ilaahay ugu dhaarto inuu run ku sheegayo xumaantan uu ruuxan dumare ku sheegayo iyo ilmahan inaanu isagu dhalin marka shanaadna uu yidhaahdo ilaahay nacladiisu ka reegaata haddii aan been sheegayo marka uu licaanka noocaasa iyo dhaarta noocaasa uu sameeyo jaamica iyo meeshay muslimiintu isugu yimaadaanuu ka sameeyo mimbarka agdiisa weliba ka sameeyo jamaacada iyo kooxdaana ka sameeyo marka waxarimahaa waaweyne ay dhacaan intafa canhu nasab ilmahaa meesha uu lahaa anigu maan dhalinuu sidaa ugu dhaartay waa uu ka hadhayaa waayo xadiidkii saxiixa abaa wuxuu ahaa annahu faraqa baynahumaa wa alxaqa alwalada bilmar'a labadii qof ee licaankaasi dhex maray nebigu waa kala geeyey ilmihii laysku haystana ruuxii dumar ahaa ayuunbuu xambaariyuu idhi adigu meeshaa doonta la qabo waxa kale oo xadkii xadulqadafka ahaa ee gabadhani ay ku yeelanaysay ayaa isaguna ka dhacaya ilayn markii ninkii wuxuu yidhi ka waran haddii aan xaaskaygii arrin caynkaasa ku arko dee nebigu waa ku yidhi ama xawaanu ku xadi ama markhaati baad la kaalay markaa halkii markhaatiga waxaa u dhigmayey licaankan markaa xadkina wuu ka hadhayaa laakiin xadkii markau isagu licaankaa sameeyo xadkii dee ayada ayuu ku wareegayaa waxa kale oo labadaa qof ee licaankaasi uu dhex maray dhex marayaa taabiidu alxurmati baynahumaa inaanay dib dambaysa aanay isugu imanin oo xurmo abadi ahi ay dhex martay waayo almutalaaccinaani laa yajtamicaani abadan xadiis baa uu warinayo labada qof ee licaan dhex maray abidkood ma kulmaan oo guur dambeoo labadaa qof ay isugu imanayaan ma jirto waxa kale oo isna licaankiisaa ku sugmaya haddii masalan licaankani ayagoon is arag uu dhacay meherkiina wuu kala badhmayaayoo waxa uu noqonaya waxa u sugmaya uun badh ayuunbaa u sugmaya wa ukhtun xullilad walaasheedna dee way u xalaaloobaysaa nikaaxii iyo guurkii ka dhaxeeyeyna daahiran wa baatinan yacni wuu ka hadhayaa haddii ay ayadu licaan samaysana meeshii xad baa ilankaga sugmay oo iminka la doonaya in la xadee hadday iyaduna ka horgeysa dhaarihiina xadkii ayadana wuu ka dhacayaa xadkii lagu yeeshay xaggan zinadan kaga sugnaaday ee ama in dhagax lagu dila ahayd hadday guur hore soo martay ama in la jeedlo ahayd wuu ka dhacayaa wayadraw canha alcadaaba an tashhada ilaayaddu waxay ahayd cadaabkan iyo xadkan waxaa ka reebaya afar jeer iyaduna inay dhaartaa marto marka shanaadna ay tidhaa cadhada ilahay korkayga ahaato wa bilicaanihi ninka licaankiisa intafaa canhu waxa kaga reebmi annasabu nasabkii ayaa kaga reebmi ilmahanuu ku dhaartay wa xadduhu xadkiina wuu ka reebmi laakiin calayhaa qad wajab ruuxa dumara ayuu xadkii ku waajibay wa xurmatun baynahumaa xaaraannimo dhexdooda ayna ta'abadad abid bay noqotay wa shuطira almahru meherkii waa la kala badhay haddii lacaankani uu dhacay qabla dukhuul wa ukhtun xullilat walaalna waa la xalaaleeyo walaasheedna xalaal ayay u noqotay wa bilicaanihaa licaankeedana waxaa ku sugmi suquudulxaddi xadkii oo ka dhaca can izinaa zinadan xaggeeda kaga yimi ee min rajmiha in dhagax lagu dilaa ow jaldin ama in la jeedla ah baabulciddati ciddadii iyo cadadbaxii ayuu u baab yahay cidda maakuuda min alcadad waxaana la yidhaahdaa waa mudda tatarabasu fiiha almar'atu limacrifati baraa'ati raximiha aw litacabudi aw litafajuciha cala zawj waxa weeye waa muddo ay ruuxa dumari u nagaan inay ogaato ilmogelankeedu inuu maran yahay uu beri yahay mararka qaar tacabud buu noqdaayo addoonsi oo wax ruuxa dumara lagu addoonsaday weeye oo dee haddii iyadoo uu meheruun ku dhaconay is-arag uu ka dhinto way ciddo tirsanaysaa markaa libaraa'ati raxima waa litacabudoo waa addoonsi alla ku addoonsaday litafajuc calaa zawj yacni waa argagixid markaas ninkeedii ay argaxaysa iyo muujin ay muujinaysa xaqii ay markaa kulaha uu ku lahaa weynidiisa darteedna waa loo jideeyey dee waxaana loo jideeyen waxa weeye inaan ansaabtii isdhexgelin iyo dee ilaalin ama muujin xaqaa ilaahay iyo xaqaa zawjka la muujinayo ciddatu wafaad iyo ciddatu ciddatu xayaat ayay noqotaayo ciddo geeri iyo ciddo nololeed ciddada nololeedna ama talaaq bay ku timaaddaa ama fasaq bay ku timaaddaa ama licaan bay ku timaaddaa oo ciddatu wafaad iyo ciddatu xayaa ama furqatu wafaad iyo furqatu xayaa waa kala tag dhimasho iyo kala tag nololeed markaa kala tagga dhimasho isagu halkaasu fadhiya kala tagga nololeed ayaa ama furiin noqonaya ama fasaq noqonaya ama licaan noqonaya markaa wuxu uhi sheekhu limowti zawjiha wa tajibu alciddatu ciddadii way waajibi limowti zawjiha ninkeeda dhimashadiisa darteed baa cadadbaxi u waajibi walow min qabli alwad galmo ka horba ha ahaatee biistikmaali wadci alxaml waxaanay ku sugmaysaa biistikmaali wadci alxaml hadday uur lahayd inta ay ka umulayso uurkaasoo yumkinu ay suurtogeli min dii cidda kan ciddada leh inuu ka ahaado fa in fuqid haddii la waayo fa hulhu caamin sannad saddex meeloodou meeshii qabla cashrin toban ka horraysa ayay tastacidu min xoratin ay ilxorra ay ku ciddo tirsan wa nisfuhaa min alama niskeed bay addoontiina ku tirsan walialaaqi furiinkii bacda wadin tammamahu galma dhammaystiran dabadii yimina bilwadci umulid ayay ku ciddo tirsan in yufqad haddii la waayona fa rubcu sana sannad afar loo qaybiyey meeshii min xoratin ay ilxorad ruuxii ay xor tahay wa nisfuhaa min ama addoontina waa niskeed waase in lam taxiidaa waa haddii aanay xaydinoo dhiigga cadada aanay helin oo ama iyaasun xal uu ku degay quusi laakiin bishahrayni laba biloodba aliimaau awlaa addoommada laba bilood ayaa u wanaagsan ilaahay wuxuu leeyahay sheekhu ciddadii way waajibaysaa oo waxaa waajib ku ah ruuxii dumar ahaa inay cadad baxdo ay ciddo tirsato haddii saygeedii iyo ninkeedii ka dhinto walow yaanay galmo iyo mucaamalaba yaanay dhex marine ciddat lwafaat yacni way tirsan ruuxa dumari walow yaan is-aragba dhexdooda dhicineen waayo aayadda qur'aankaabaa caan ahe waladiina yutawafawna minkum ilaahay wuxuu leeyahay kuwa la oobsanaya idinkaydi ka mida ee ka tegaya dumar dumarkoodaasi afar bilood iyo toban habeen bay nagaanayaan oo nafahooda ay negayn oo guur iyo wixii xalaashaa ay ka negayn oo marka la furo ayada oo aan aanay is-arag iyadu ciddo ma yeelanaynin waayo ciddadaa talaaqu dee waxay u waajibtay lixaqi zawjo dee waxaa la ilaalinayay biyihiisa inaanay biyo kale dhexgelin oonay ku qaldabin ama ciddat lwafaat wajabad lixaq illaahi tacaala waxay dhaheen iyadu waa addoonsi oo xaqa ilaahay ayuunbay ugu waajibtay haddaba waxay ku ciddo tirsanaysa ruuxa dumar ee iyada laga dhintay ama ciddatulwafaat tirsanaysaa waa laba arrimoodun haddii ay uur leedahay in uurkii ay ummusho oo bimacnaa biistigmaali wadcilxamli inuu dhammaystirmo oo xataa mataana hadduu yahay yacni waa inay labadiiba ka yimi waxaa dhici kartaa haddii waxay dhan culimmadu lix bilood wax ka yari ay u dhaxeeyaan ilmaha yacni mataana la ictibaarinaya macnaha haddii ay imminka dhasho ay faratay mid dhasho mid kale ku hadho may cadad bixin ilaa kaa kalena uu ka imanayo martaa istigmaal wadci alxaml waxaana laga maarmaanay yumkinu min dii ciddatin buu ina yidhi waa inuu suurtogel yahay uurkani kan dhintay ay ka ciddo tirsanayso inay u leedahay waa laga maarmaan haddaanay suurtogal ahayn oo masalan wuxuu noqday qofkan ka dhintayba dee waa inan yar oo aan suurtogal ahaynba limilihi in dee uur loo yeesho amaa waxaa la og yahay inaanay kulmin midna fi lmashriq buu jooga midna fi lmaqrib buu joogaa waxaa la og yahay inaanay inaanay kulmin marka haddii aanay tahay ama waxabay ku dhashayba dee markii uu guursaday baaba laba bilood kadib bay dhashayba waxaa la og yahay markaa uurkan isaga inaanay kan ay ka ciddo tirsanaysa imika ka dhintay inaanay uurkan ulahayn baa sugan markaa biwadci alxamli ku ciddo tirsan mayse eh uurkan markay dhasho kadib ayay markaa isaga kiisii ay tirsanaysaa oo tadaakhulu lciddatayn hadday dhacaan waxay culimmadu u qaadaan inay labada ciddo isku shaksi un leeya iyo inay lishaksayni u sugnaatay haddii lishaksayni ay u sugnaatay inay inuu mid xamli yahay iyo inaanu ahayn bay kala qaa hadduu xamli jiro ka xamligaa la horraysiyaa dabeetana ka dambe ayay tirsataa markaa yumkinu min dii ciddati uga caynka ah fain fuqid haddii la waayo xamligii faثulثu caamin qabla cashrin tastaciddu min xorra waxay ku ciddo tirsanaysaa sanad yacnii saddex loo qaybiyey iyo toban yacni waa afar bilood iyo toban habeen waladiina ytawafawna minku yadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihina arbacata ashhurin wacashra afar bilood iyo toban habeen oo taa hore wawlaatulaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna taasaa qaydaysa ama khasisaysa tan dambe oo tani waxay noqonuun kuwii markaa aan uurka lahayn kuwa uur kalena wawlaatulaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna bay soo gelayaan culamada qaar yidhi kolba kii dheer bay ku ciddo tirsanaysaana waa jiraan taasi iyadu waa ciddat lwafaat oo iyadoo hadday uur leedahayna waa biwadci alxamli haddaanay uur lahaynna waa biarbacati ashhurin wa cashra waa afar bilood iyo toban habeen taas iyadu muran ma laha iyo khilaaf badan haddii haddaba ciddatu talaaq ay tahay bacda watinna ay tahay mucaamalo iyo is-arag kadib ay tahay oo ayada haddaan is-arag jirin ee wuxuuna yidhi walialaaqi bacda wain dalaaqa galma iyo is-arag dabadii baa tamamahu macnaha alaaqa waxa waitaamuhum baa loo jeedaa xaqi muxaqaqahum haddii ay uur leedahay hadday uur leedahay waa bilwadc oo dee si aynu soo sheegnay suurtagalna inuu ninkan ka ahaado waa intay ka dhalayso haddii la waayo oo uur aanu jirinna waa rubcu sana sanad afar loo qaybiyey meeshii oo saddex bilooda min xura gabadhii xorta lahayd wa nisfuhaa min ama addoontiina waa niskeed oo waa bil iyo shan iyo toban cisho waxaase shardi u ah marka ay saddex bilood ku ciddo tirsanayaan in lam taxida ow iyaasu maxalla labada arrimood baa u yaalla waa haddii ama sagiiro ay tahay ama kabiira balaqad sina alya'as hadday tahay mid weynoo sinalya'sigii gaadhay sunno goys ah ama mid yaroon gaadhin ilaa ilaahay baa idhi wallaa'i yaysna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum faciddatuhunna alaaatu ashhurin wallaa'i lam yaxidn dumarka ka quustay caadada ee sunno goyska ah haddii aa ka shakidaan oo doonaysaan ciddadooda waa saddex bilood baa ilaahay yidhi kuwa aan xaydinna iyaguna sidaasi leg weeye ee aan gaadhin waa saddexdaa bilood markaa saddexda bilood cidda ku ciddo tirsataa waxa weeye gabadhaa weyn sinulya'sina qaar baa yidhi ilaa labiyo lixdan weeye qaar baa yidhi konton weeye qaar baa ka badiyey waana laga yaabaa un inay dee u noqoto mucaamalada iyo dhulkaa iyo inay u noqotaabaa la arkaa marka wixii sinulya'si un lagu ictibaari kare loo qaadan kara ruuxaasi ruux dhaafay inay tao sunagoysa oonu dib ugu soo noqonayn ima loo ictibaarin intaad intay doontaba ha ahaatee waxa weeye uun labadaasunbaa saddex bilood ku ciddo tirsan markaa dumarkeenna oo dhammi waxay u qabaan gabadh kastoo la furaa saddex bilood inay ciddo tirsanayso haddii aanay uur lahayn mana aha sidaa ee kuwa saddex bilood ku ciddo tirsaa waa kuwa wuxuu leeyahay addoommihii ayaga laba bilood baa u wanaagsan oo halkii bil iyo shan iyo toban cisho inay laba bilood ka dhigaan ayaa iyaga u fiican si ay laba qur'i ay beddel uga noqdaan culimmada qaarkood baana sidaa ku tego si khilaafka laftiisa looga baxo wuxuu uhi ciddadii waa waajibaysaa sheekhu limowti zawjiha ninkeedii hadduu dhinto walow min qabli lwad mucaamale iyo galma ka horba ha ahaatee maxay ku ciddo tirsan biistigmaali wadci alxamli uurkii inta ay ka dejinaysa ka umulayso uurkaasoo yumkinu ay suurtogal tahay min dii cidda kan ciddadale inuu ka ahaado fa in fuqid haddii la waayo fa hulsu caamin sanad saddex meelood yacni labiyo toban bilood saddex loo qaybiy waa afar bilood qabla cashirin toban ka horraysa afar bilood iyo toban habeen ayay tastaciddu min xora gabadhii xortahayd ku ciddo tirsan wa nisfuhaa min alama addoontiina barhkeed oo laba bilood iyo shan habeen ayay ku ciddo tirsan walialaaqi furiinkiina ciddadii way waajibi bacda wadin galma dabadaayo tamaba u dhammaystiray bilwadci dhalid ayay ku ciddo tirsan ay ku cadadbaxi in yufqad haddii la waayo fa rubcu sana sanad rubcii oo saddex bilooda min xuratin gabadhii xor tahay wa nisfuhaa min ama addoontiina niskeedoo bil iyo shan iyo toban cisho ah in lam taxiidaa waa haddaanay caado helin ow iyaasun xalla ama quusi ay ku timi oo ay ayso tahay dhaaftay da'dii xaydka laakiin bishahrayni laba bilood baanimaa awlaa addoommada u wanaagsan halaau aطhaarin saddex duhri lixuratin taxiidu gabadh xorahoo caadada hesho ayay u sugnaatay waalamatu addoontana inaani laba waa lifaaqdi tabciidi kala badhid ayaa la waayo qur'igu dee ma kala badhmayo waxau sheekhu leeyahay ruuxii dumar ahayd ee iyadu caadada helaysay ee aan mid yarna ahayn mid weynoo sunogoysana aan ahayn waa alaaatu adhaar waa saddex jeer inta ay ka daahirgaroobayso waalmuطallaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaata quru' kuwii la furay way nageen oo nafooda way nageen saddex qur'i baa ilaha yidhi qur'iga markaa shaaficiyadu ayagu waxay ku tilmaan inuu tuhri yahay inuu tuhri yahay yacni daahirnimo marka haddii waataynu nidhi dee waxay ahayd dariiqa sunnigaah in gabadho iyadoo daahira la furo walow habay yaraade e dee mid baa la xisaabin markaa caadaa ku xigaysa duhri baa ku xigaya kaasaa laba lo odhan xayd baa ku xigaya duhri baa ku xaydka saddexaad caadada saddexaad markay hesho ayay ciddadeedi dhammaato haddii fii xaydin lagu furayn ah xaydka afraad ayay noqonaysaa haddiise la yidhaahdo waa quruudu haddii ama haddii la yidhaahdo waa xayd dee duhriga ay ku jirto loo xisaabin maayo xaydka usoo horreeyaa laga xisaabin duhri baa ku xigaya xayd baa ku xigaya duhri baa haddana ku xigaya xayd baa ku sii xigaya duhriga kale marka ay gasho ayay ciddadeedi dhammaanaysaa markaa wuxuu leeyahay sheekhu saddexdaa duhri ayay tirsanaysaa ruuxii dumar ahayd ee xorta ahayd ee xaydi jirtay addoontiina laba ayay tirsan oo haddii la yidhaahdo dee maa saddexdaasun loo kala badhanaa lifaqdi tabciidi oo dee waanu kala bacdisamayni qur'igii baan kala barhmi karaynin dabeetana laba qur'i un baa la yidhi alaau aطhaarin saddex duhrina wa ciddatu xoratin taxiidu alaau aطhaarin waa saddex duhri walamatu addoontana inaani weeye lifaqdi tabciidi waxaan jirin kala badhow ayaan jirin oo waxaan kala qaybsamayni qur'igaa lixaamilin waxa u sugnaaday ruuxii dumar ahaydee uurka lahayd wa daati rajcatin iyo tii rajciyada ahayd mu'an qarash baa u sugnaaday wa daatu ciddatin ciddo tii u saaxiibka ay tulaasimu sakan hoygii ayay laasimi xaysu alfiraaqu meeshii kala tagu ahaa laa lixaajati aطacaami hadday u baxdo xaaje iyo baahi raashina mooyaane iyo wa khawfiha cabsideeda nafsan ay u baqato wa maalan ay u cabsato kan hidaamin waaba dumid oo kale waxau sheekhu leeyahay gabadha xaamilada ah ee uur kale walow baa-inaba ha ahaato oo ama khuluc ha ku baa-into ama saddexdii dalqadoodoo u dhammaatayba ha ku baa-intee mu'am iyo qarashkii iyo nafaqadii bay leedahay gabadha rajciyada ah ciddatu rajciya ku jirta ciddatu rajciyata ku jirtana waataynu soo marnayoo dee waa ruuxaa dumare ee hal dalqo ama laba la furay ciwad iyo beddel xaggeeda ka yimina aan lagu furin taa rajciya la yidhaha wuu soo ceshan karaa walow xaa'il ama mid yacnii golmadhanahoo aan calooshii waxba ku sidinba ha ahaatee ayana mu'ankii nikaaxa yeelan sidaa nafaqadii iyo aradbeelkii iyo wixii la mid ahaa wain kunna ulaati xamlin fa anfiquu calayhinna ilaahay baa yidhi haddii ay uur leeyihiin nafaqeeya ilaahay baa yidhi haddii ay dee tahay rajciye hadday tahayna dee xukmu zawja ayay leedahay haddiise ay baa'ino tahay dee khulcin ay ku baa'into ama kayrka ay ku baa'into xaamilana aanay ahayn wuxuu waajibayaa ma jiro waayima faatima bintu qays nebigu laa nafaqati laki buu ku yidhi waxaanay ahayd gabadh baa'inaahoo xaa'ilaa bay ahayd baa'ina xaa'ila aan ur lahayn bay ahayd waxa kale oo waajibaya sakan iyo hoy baa u waajibaya tii ciddo tirsanaysa ee furiinka ciddo tirsanaysay walow baa'inba ha ahaato khuluca ku baainto ama saddexa ku baa'into ama xaamilo haata ama xaa'ila ha ahaato askinuuhunna min xaydu sakantum ilaahay wuxu uhi dejiya halka aad deggan tihiin waxa kale oo weliba lagama maarmaan ah inay halkaa firaaqa iyo kala taga amaba yacnii lagaga dhintay ama lagu firaaqay inay fadhiday ku dhammaysato ayaa saaran oo ay laasimto ama furqat xaya ama furqatu wafaad midkay danto ahaatee bal sidaa ilaahay u adkeeyey laa tukhrijuuhunna min buyuutihinna walaa yakhrujna ilaa an yatiina bifaaxishatin mubayina ilaahay baa yidhi ha saarina guryihiinna ha ka saarina ayaguna yay ka bixin baa ilaahay yidhi ilaa an yatiina bifaaxishatin mubayina faaxisho cad inay la yimaadaan mooyaane oo dee hadal xumo iyo laga fadhi waayo ay dadkii la heshiin weyda mooyaane hasaarina baa ilahay bar sida ilaahay u adkeeyey adeeg hasaarina baa ilahay ayana yay bixin yacni waajib weeye inay halaaku ciddo tirsataa aayadda ilaahay sidaa u adkeeyey kalaamu rabbi alcaalamiin ilaahay sidaa u adkeeyey waxaynu ku bedelay mahmaaha yaraynu samaysanay aa naag la furay fadhi uma yeel naag la furay fadhi uma yeel aayaddii taasaa dabooshay oo ka cogronaatay fudhu markaasi ka soo odhanaysaa haddii ayna halkaa ku ciddo tirso halkaa ka fadhi halkaa ku dhammaysta waxba kama jiraan weeye naag la furay fadhi uma yeel unbaa la odhanaya ama yani qaar baa ku odhanaya maxaa dhigay iyo ninkay doonaysa ee kani waxaasu bay odhanayaan dabeedna waa ka boodayaan haddaba wuxuu yidhi inay laasimto ayaa waajib ka hoonay ka bixin yacni gurigaasina dee noo ama kira ha ahaado ama miduu layahaado ama mid ammaanaa ha ahaado laakiin waxa bannaan inay u baxdo dee dan raashin hadday raashito ibsanaysa waa u bixi karta haddii ay markaa u baqato naf ahaan ama maal hadday u baqatay in dee meeshanay ku jirtaaba waama inay ku soo duntaabay ka baqanaysaa dee in lagu waxyeelayo nafdeeda iyo maalkeeda way ka baqanaysaa way u bixi kartaa laakiin biduuni hadihi alacdaar iyagoon cudurdaaradaasi jirin waxaa laga maarmaanaya inay guriga laasimto lixaamilin iyo wadaati rajcatin mu'an ayaa u sugnaada qarashkii wadaati ciddatin ciddatii u saaxiibna tulaasimu sakan gurigay laasimi xaysu lfiraaqu kala tagu meeshuu ahaa laa lixaajati طacaami raashinka dantiisa way u bixi kartaa wa khawfihaa iyo hadday cabsato nafsan wa maalan naf iyo maalba kan hidaamin sidii dumid oo kale hadday gurigii uga baqato markaa inoogu jooga waxaynu ku jirnay ciddadii ama cadadbaxii waxau halkana inooga gelayaa sheekhu ixdaadkii ama asaydii wuxuu sheekhu uhi walilwafaati geeridii darteed yaxrumu ruuxii dumar ahaa waxaa ka xaaraan noqon ee ninkeedu geeriyooday addiibu waatasayunu udugii iyo isqurxin ka shacri sidii timihii oo kaloo falaysa yudhanu la subki maayo waxaa sheekhu uu leeyahay ruuxii dumar ahayd ee ciddo tirsanaysay ee u ciddo tirsanaysay inuu geeriyooday saygeedii waxaa ka xaaraan noqonaya udugii jidh ama mare ay udgiso isqurxintii wax la xidho iyo xullidii iyo wax la ysmariyo ay isku qurxinaysay waayo xadiidkii bukhaari iyo muslim nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi laa yaxillu limra'a xalaal umaha ruux dumar ah oo tu'minu billaahi walyowmi alaakhir alle iyo maalinta aakhiro rumaysan inay isu basaasiso qof dhintay saddex maalmood wax ka badan ilaa ninkeeda mooyaane ninkeeda waxay isu basaasin afar bilood iyo toban habeen ayay ninka waajib ku ah marka uu ka geeriyoodo inay asaydii qado isbasaasiso ciddii aan sayga ahaynna yacnii laba cisho saddex cisho waa loo furay oo loo ogol yahay laakiin saddex wax ka badan ayaan loo ogolayn mar haddaanu ninkeedii ahayn hadduuse ninkeedii yahay waa afar bilood iyo toban habeen haddaba waxaan ruuxa dumara ka mamnuuca ah ee asayda sida ama sidaa u ciddo tirsanaysa waxay culimmadu isku waafaqeen wax alliyaaliyo wixii ziine iyo qurux la odhan karo sharcan aw curfan sharci ahaan ziine iyo qurux la odhan karo ama curfi iyo caado iyo dhaqan ahaan la odhan karo inuu yahay waxa ka xaaraanta ah ama ha noqdo waxaasi wax jidhka la xidhiidha ama ha noqdo wax maryaha la xidhiidha ama ha noqdo wax indhaha u soo jeedinaya o u soo jiidaya sida ka bixiddii guriga iyo ama iyadoo markaa guurdoon isu dhigta arrinkaa way isku waafaqsan yihiin fuqahadu waxa ay isku khilaafeen ee meelaha qaarkood ay isku khilaafeenna wuxuu ka dhashay uun xagga curfiga iyo dhaqanka iyo caadada oo iskhilaaftay oo wixii curfi ahaan ziine ahaan loo ictibaariyana xaaraan bay u ictibaariyeen wixii curfi ahaan aan ziine iyo qurux loo ictibaarinayna mubaax bay u ictibaariyeenay culimmadu qa tilmaameen haddaba shaygan ruuxa dumar ee ciddo tirsanaysa ama asaysida ka mamnuucaahi dhowr weji ayuu u noqdaa mar xagga jidhka ayuu u noqdaa mar xagga maryaha iyo xuguu u noqdaa mar xagga xullida iyo waxaanay isku qurxiyaan buu u noqdaa mar u bambixidda iyo isu bandhigidda markaa guurdoonka ay isu bandhigtaa buu noqdaa mar xagga baryidda iyo hoyga ayuu u noqdaa xagga jidhka haddii aynu soo qaadanno waxa ka xaaraana wax alliyaaliya wixii lagu jeclaysanayey ee hadduu udug yahay haddii wixii ay ismarinayeen iyo xinno iyo wixii ay isku qurxinayeen la halmaalayey haddii ay tahay kuxligii iyo indhakuushii xaaraan bay ka noqonaysaa waxa markaa iyaguna dee soo gelaya oo la mid noqonaya wax alliyaaliya waxa imika mucaasirkaa ee meheradaha dhan ee cosmatica laydhaha loo furtay ee laysku qurxiyo ama ha aada mid dhaban la mariyo ama ha noqdo mid tima la mariyo ama ha noqdo mid debna la mariyo ama mid sunnayaa la mariyo waxaa mucaasirkay sameeyeenna xaaraan buu ka noqonaya waxaa jira mas'ala mukhtalafa bayna alfuqahaa ay isku qabteenoo subagga haddii uu udug leeyahay oo waxyaalahan udug galow yahay ama grimya ha noqdo ama wixii la mida ha noqdo yacnii isaga lama oggola haddiise aanu lahayn udug aanu lahayn ee ama saliidahan cuntadoo kale uu yahay amaba subagan uu yahay xanafiyada iyo shaaficiyadu ayagu ziinada mamnuuca ayay ku tilmaameenoo ma bannaana bay yidhaahdeen oo ziina ayuu noqonaya halka maalikiyada iyo xanaabiladuna ay u ictibaarinayaan inaanu ziino noqonaynin waxaanad mooddaa markaa labadaas inay xoog badan yihiin waayo mar haddaan wixii dhaashinimo iyo iskuqurxin looga jeedin ee masalan islaamaha oo kale kama maarmo madaxoodu subag kama maarmo amaba inay subag ku shubto ama inay saliid ku shubto wax udug oo ay keenaysaa ama wax soo jiidoo ay keenaysaana ma jirto sidaa darteed mar haddii aan isku dhaash iyo isku qurxin looga jeedin ee ka maarmi waa madaxii aanu ka maarmaynin uu yahay yacni xataa fii madhab shaaficiy mid iska bannaan weeye taasi waa wixii xagga jidhka la xidhiidhayey midna waa wa xagga maryaha la xidhiidho oo maryaha waxa xaaraan tahi waa wax alliyaaliyo wixii curfi ahaan iyo caadi ahaan loo arkayo ziine iyo qurux inuu yahay iyadoo oon la eegin bisarfi nadari can lowni iyadoon midabka la eegin wax alliyaaliyo maradii la odhan karo yacni waa xaraga iyo waa qurux ayaan markaas loo oggolayn laakiin maryihii caadiga ahaa ee quruxda iyo dhalaalka aan lahayn sida ama shiidka ha noqoto ama wax kale ha noqotee way u furayeen ama xijaabba dee ha ahaado markaas aan qurux iyo dhalaal aan lahayn ama ha madoobaado ama ha caddaado ama ha casado midabku doono ha lahaado maryo markaa ziinaahoo qurux loo indhaha soo jiidanaya ayuunbaan loo oggolayn yacnii in laba qurhowna ay afartaa bilood iyo tobanka habeen laba isu eegun intay tolosho labadaasuuni ku dulmadhaan maae geli horena waa bedelan kartaa geli ka dambena waa bedelan kartaa oo waa mid u furan laakiin waxaan loo oggolayn maryo ziine iyo qurux leh kaasina waa kii xagga maryaha u noqonayey xagga xullida ayada dahabka iyo fidadii iyo wixii kale laysku qurxinayey ee ama dhega ha la gashado ama gacmo ha la gashado ama meel kale ha la gashadee ayagana culimmadu waxay isku raaceen inuu xaaraam yahay oo aan la oggolayn kadaalik waxaa kaloo ayadana aan la oggolayn dee ruuxii dumar ahayd ee ciddo tirsanaysay inay u bambaxdo oo ay isu bandhigto dee guur iyo guurdoonkii inay isu bandhigto biayi wasiila min alwasaa'il ama yacni talmiix ha ahaato ama yacni caddaynba ha ahaatee taana lama oggola xagga guriga iyo hoyga sidaynu horeba usoo tilmaannay waxay culimmadu isku waafaqeen in gabadha dumarahee ciddo tirsanaysa ee geeri ka ciddo tirsanaysa ee ku jirta muddada asayda inay guriga ay degganaydee lagaga dhintay noocuu doonaba ha ahaadee inay degganaatay ku jirtay muddada ku dhammaysato allaahumma dee in cudurdaaro ay jiraan sidii aynu horeba usoo tilmaannay mooyaane waxyaalaha ruuxa dumaree ciddo tirsanaysa ka xaaraan tahay waa waxa aynu sheegnay waxa u bannaan sidaynu horeba usoo tilmaannay dee inay baxdo oo dan ay u baxdo oo ay cid u soo qabato ay weyday waa u furan yahay inay maydhato goor walba waa mid u furan oo saabuun aan udug lahayn ay ku maydhato inay jidhkeeda nadiifiso inay maryaheeda nadiifiso inay bedelato inay ciddiya iska gurto waxa la yidhahda waxaasoo dhami wuxu furan oon mamnuuc ka ahayn weeyi waxa kale oo iyaduna jirtaa waxani wuxuu ku xidhan yahay muddo haddii uu warkiiba soo gaadho warkii geeridaa wuxuu soo gaadhay dee muddadii oo dhammaatay masalan waxaa la yidhi sanad ka hor waa kii ninkii dhintay ama lix bilood ka hor waa kii dhintay baa la yidhi muddadii way u dhammaatay waxaa iminka qaadaysaay ma jirto oo la qallaynaya ma jira muddadeedu way dhammaatay haddii ay masalan iyadoo bil iyo laba ay tegeen loo sheegana inta hadhay ayinbay waxyaalaha aynu soo sheegnay iska eegaysaa haddii ay ruuxa dumari waxa aynu sheegnay ay dhegba u dhigi weydo oo iyadoo maqasho oo laga dhintay ay waxaasoo dhan iska wada isticmaashana cisyaan iyo macsiya ayuunbay ku dhacdaye oo ayadaa dee markaa waajibkii diiniga he saarna ay ka gudubtay mooyaane muddadeedii saasay ugu dhammaanaysaa marka ay muddadaasi dhammaatana wax la qabanayo oo allabari la samaynayo wax la qabanaya ma jirto sida marka horeba wax xafladoo la samaynayo oo la asaydii baa lagu saarayaa iyo iminkana asaydii baa laga dhigayaa ma jirto waa muddadaasuun waxaa iska ilaalinayso oo dhimashadaa ku soo gelaysa muddadaas markay dhammaatana ku dhammaanaysa wax kale ma jiraan markaa wuxuuna yidhi sheekhu walilwafaati wayaxrumu cala almuctadati u soo qadar lilwafaati geeri u ciddo tirsanaysay waxaa ka xarana atiibu watasayunu udugii iyo isqurxintii ka shacri timihii oo kaleo falaysa yudhanu la subki maayo oo la dhaashi maayo baabulistibraa istibraaha waxa la yidhaahdo ayuu u baabiyo istibraa waa talabu lbaraa'a waxaanay la xidhiidhaa baabkani addoommaha ayuu la xidhiidhaayo waxaynu maanta hayno maaha waxa weeyaan waa muddo ay ruuxa dumari ee addoontahay nagaanayso marka milki cid uu ku soo cusbaanaadee cidi milkido amaba uu ka suulo xuduusulmulki iyo zawaalulfuraash baa la yidhahdaa ama milkigii uu ka suulo ama milkii uu ku soo dariyo waxaana nebiga sala allahu alay slm ka sugnaatay xadiidka abu daawuud uu warinaya samaaya awtaas meesha la yidhaahdo ala laa tuutaw xaamilun xataa tadac walaa hayru daati xamlin xataa taxiida xayda wuxuu dhi dumarkaa la soo qafaashay addoommada yacni ee uur kale mucaamalo laga lala samayn maayo ilaa intay ka umulayaan tii aan uurka lahayn hal caado intay ka helaysa mucaamalo lala samayn maayo buuli in yara hadduu soo dariyo milku amatin addoon milkigeed hadduu soo dariyo fa yaxrumu calayhi waxaa ka xaaraan alistimtaacu raaxaysi ayaa ka xaaraan ah bal yastakhdimu wuu ku adeegsanuun waxalla hayru lwad waxaan mucaamalo ahayn iyo galmaahayna xalaal bay u tahay min dii sabyin kii soo qafaashay ow halaaka sayidubaa halaagsaday bacda alwad intii is aragu dhex maray kadib qabla zawaajiha guurkeeda ka hor ay cid kala guursato in istibrar lagu sameeya waajiba wayaxsulu istibrii wuxuu ku xasilay biwadci alxaamili tii uurka lahayd oo umushaa low min zinaa uurkaasi zinaba ha ka ahaadee wa xaydatin lilxaa'ili tii aan uurka lahayn ee golmadhanta ahaydna waa inay hal dhiig heshaa wastabri ku hubso daata ashhurin tii bilaha u saaxiibka ahaydna bishahrin bil wandub lishaari lcirs xaaskiisii addoonta ayd kii iibsadayna waxaad u sunnaysaa an yastabri inuu iska hubsado oo istibraac sameeyo waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu soo dariyo oo uu yimaado addoon milkigeed dee wuu iibsaday ama wuu dhaxlay ama waa la siiyey waxaa xaaraan sayidka yacni milkiyey ka xaaraanay istimtaac iyo mucaamalo inuu la sameeyo bal yacni istikhdaam iyo ku adeegsi inay u adeegto ayaa u furan kaa markaa soo qafaashay ee haddii markaa qafaalasho uu ku yimi oo uu soo qafaashayna oo isagu dee gaaladii uu ka soo qabsadayna wixii aan galmo iyo mucaamalo ahayn ayaa uga furan taasina waa mid haddii uu sayidkii laha halaagsamo oo u dhinto intii mucaamalo iyo is-arag uu dhex maray kadib waxaa waajiba markaa in istibra iyo hubsi lagu sameeyo intaanay cid kala guursan haddaba istibrihii muxuu ku xasilayaa waxa uu ku xasilayaa uu noqonayaa ruuxii dumar ahayd ee uurka ahayd inay ka umusho walow uurkaasi xataa uuraan habboonayn zinaaba ha ahaadee gabadhii caadada heli jiray ee daatu aqraaga ahaydna waa inaayana hal xayd ka heshaa in uurka lahayn kuwii dawaatul ashhurka ahaa kuwa dawaatul ashhurkii waa maxay kuwa bilaha ku ciddo tirsadaa dee waa tii sakhiirada ahayd ama tii aisada ahayd ee dhaafday da'dii caadada iyadana hal bil ayuunbaa lagu hubsanaya halkan uu leeyahay ninbaa masalan addoon ayaa uu qabay addoontana sayidkani iyo cid kale ayaa lahayd dee wuu soo iibsaday marka waxaa wanaagsan isagana inuu istibro sameeyo si waladu nikaax iyo waladu milkilyamiin ay u kala socmaan ilmaha nikaaxa ugu dhashay ilmaha ugu dhashay milkulyamiinka si ay u kala socmaan darteed in yatra milku amatin addoon milkigeed hadduu soo dariyo fayaxrumu calayhi sayidkaa u soo dariyey waxa xaaraamka alistimtaacu ku raaxaysigii bal yastakhdimu wuu adeegsanuun waxalla hayrulwai galmo waxaana haynaa waa xalal min dii sabyin kii soo qafaashay aw halaaka sayidu amaa sayidkii baa halaagsamay bacda alwadi mucaamalo iyo gelmo kadib qabla zawaajiha in istibra lagu sameeyaabaa waajiba wayaxsulu istibriina wuxuu ku xasilay biwadci alxaamili tii uurka lahayd oo uurkii ka umushaa low min zina uurkaasiba ha ahaadee wa xaydatin lilxaa'ili tii aan uurka lahaynna hal caado intay ka helayso wasabri daati ashhurin tii bilaha u saaxiibka ahayd ee bilaha ku ciddo tirsan jirtayna bishahrin bil ku hubso wa dubli shaari lcirs kii iibsaday xaaskiisii addoonta ahaydna waxaad u sumaysaa an yastabri inuu isa istibro sameeyo baaburidaaci nuugmadii ayuu u baab yahay markaa ridaac iyo radaac waa muudsashada naaska hooyada iyo caanihiisa cabbitaankiisa ridaaca iminka halkanu kaga hadlayaana waxa weeye waa in ruux dumara caanaheedii ay gaadhaan ilmo aan laba sannadood gaadhin calooshiisa inay gaadhaan ayaa halkan looga jeedaa waataynu soo maraynay dee xagga ridaaca iyo xagga nugmada inay ku xaaraantinimoobaan oo guurkoodu ku xaaraantinimo muxaramaadka ay ka mid noqdaan dumar kuwii nasabka oo kale ahayd markaa bal ridaaca uu xaaraantinimaynaya raadka samaynayu halkan inooga hadlayaayo arkaanta baabkanna waa murdic iyo radiic iyo laban ma murdica waa taa wax nuujinaysa iyo radiic ilmaha nuugayay iyo caanihii wuxuu yidhi sheekhu min ibnati tisci alridaacu nuugmada min ibnati tisci inan sagaal jira ka ahaatay litiflin ay nuujiso duuna xawlayni laba sano ka hooseeya khamsa radacaatin shan nuugmo ay nuujiso oo hunno ayagu muftariqaatun kala baxsan sayaradhaa waxay ka ahaysiinaysaa nuugmooyinkaasi ummahu hooyadii wa zawjahaa ninkeediina aban aabba ayay ka ahaysiin akhaahu walaalkiina cammahu adeerkii ayay ka ahaysiin waxa uu sheekhu leeyahay nuugmada raadka samaynaysa ee axkaamtani ay ka ratibmaysaa waxaa shardiya inay inan da'deedu sagaal jir aanay ka yarayna sagaal jir iyo wixii ka sii badan waa in horta caanahaasi ay ka yimaadaan waa in ciddan la nuujinayaana ilmo laba sano ka yar uu yahay hadduu laba sano ka wan yahay raad ma keenayso shantaa nuugmo waa inay shan nuugmo oo kala tagsan oo aan mar un hadduu naaska qabsado ku dhammeeyo mid unbaa la ictibaarinayaayo intuu nuugo haddana iskii waa go'o haddana nuugo haddana nuugo shan nuugmo oo saa u kala tagsan marka uu nuugo ayay ayaduna hooyo u noqonaysaa ninkii qabee caanahan lahaana aabbo u noqonaya ninkaa walaalkiina adeerkii uu noqonayaayo taxriimkii uu sugmayaa waayo nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa laa ridaaca ilaa maa kaana fi lxawlayni ridaac iyo nuugma ma jirto wixii aan laba sano yani laba san iyo wixii ka yar mooyaane yacni wixii xidmaha dhex gale yani qablalxawleynna noqda ayuunbaa ridaaca raad ka sameeya u noqdaa waana in shan nuugma ay tahay waayo xadiid imaam muslim warinay caisho laga warinayo ayaa wuxuu ahaa nebiga qur'aankii lagu soo dejiyey waxaa ka mid ahaa cashru radacaatin yuxarimna toban nuugmo ayaa xaaraantinimaynaya dabeedna waa la nasakhay oo khamsin macluumaad baa lagu nasakhay shan nuugmo rasuulka ayaa dabeedna la oofsaday ayaga oo qur'aanka la akhriyo iyadoo la akhriyo ayaa nebiga loo macnaha xukunkoodaa la akhrinayay iyo mee ciddaa naskhigu gaadhin iyadoo weli ay sii akhrido ayaa nebiga loo say idan markaa khamsa radacaatintaasi waxa weeye xugun ahaan tilaawo ahaan way naskhayin laakiin xugun ahaan way joogaan oo qur-aanka ahaan way u joogaan laakiin tilaawadood iyo akhriskoodii un baa la naskho meesha ka baxday markaa nuugmooyinka noocaasahi marka ay la helo ee inantaas iyo wixii ka sii weynay ilmaha labada sano ka yar ay shantaa nuugmo ee kala saaran ay naaskeeda jaqsiisay nuujiso waxa ay ka ahaysiinaysaa oy ka dhigaysaa ruuxa dumar ee wax jaqsiisay ilmaha ay naaskeeda jaqsiisay hooyay u noqon aabbayaashada awowyaal bay u noqon hooyooyinkeeda ayeeyooyin bay u noqon carruurtaydasay walaaladii bay noqon walaaladeed abtiyaasheedii iyo habaryarihii bay noqon zawjka iyo ninkan ruuxan dumare irmaaneeyey ee caanahan isagu sababta u ahina aabba ayuu u noqonayaa zawjkaa aabbihii awow buu noqon zawjkaa walaalkii adeer buu u noqon yacni waa sidaa alridaacu nuugmada min ibnati tisci inan sagaal jira ka ahaadee litiflin ay nuujiso duuna xawlayni laba sano ka horeeya ka hooseeya khamsa radacaatin shan nuugmana ay nuujisee hunna shantaasi muftariqaatun ayiin kuwa kala tagsan sayaradhaa waxay ka ahaysay nuugmooyinkaasi ruuxaa dumaree wax nuujisay umow hooyadii wa zawjaha ninkeediina aban bay ka ahaysiin akhaahu walaalkiina camahu adeerkii bay ka ahaysiin tuhbitu waxay sugi taxriiman xaaraannimo ayay sugi kamaadinkii inoogu tegay fi nikaaxi guurka oo kale ah wa nadarun eegmo wa khalwatun iyo lagaarnla gaar noqoshona bidaakaa yubaaxu waa lagu banneeyaa laa tatacaddaa gudbina mayso xurmatun ilaa usuuli طiflin ilmaha naaska jaqay usuushiisa walaa tasrii'uuna gudbi mayso litaxriimi اlfusuuli fusuushiisii iyo hareerihiisiina u gudbi mayso waxau sheekhu leeyahay nugmooyinka aynu soo sheegnay ee shantah ee sidaa aynu shuruudaha u soo yeelnay waxay sugaysaa taxriimnimo iyo maxramnimo kii nasabka oo kale ah kii inoogu soo maray nikaaxa inu ku soo maray nasabka oo kale ah ayaa ay sugaysaa oo yaxrumu min aridaaci maa yaxrumu binasab ridaaca xaggiisa waxaa ku xaaraan noqday intii nasabkana ku xaaraan noqonayso waa tin hore usoo tilmaannay waxa kale oo ayadana ku bannaanaanaya markay maxramnimadaasi ku suganto waxa ku bannaanaanaya ridaaca eegmadii ay dadka maxaarimtiisa eegayeen waxaa ku bannaananaya khalwadii iyo isla gaar noqoshadii dadka ajaanibtaa aan loo oggolayn ayaa iyaduna ku bannaanaanaysaa waxa kale ou sheekhu halkan inoogu sheegayaa taxriimku waxa uu ka gudbaa oo hooyada naaska jaqsiinaysa iyo kan qababa wuu ka gudbaayo usuusha iyo furuucda iyo xawaashidaba wuu gaadhaa usuushooda wuu gaadhayaayo dee hooyadan naaska jaqsisay iyo ninkan caanaha laba usuushiisii taxriimkani wuu gaadhayaa oo dee aabba iyo hooye ayeeyin bay noqonayaan furuucdoodiina dee ayana waa gaadhaya waa kuwa inay walaalay la noqonayaan xawaashidiina waa kan gaadho dee habaryaryo bay noqdeen laakiin radiican isaga ka naaska nuugay waxay gaadhaa keliyahun furuucdiisa isaga isaga taxriimkaa iyo maxrimnimadaa ka baxday keliya hoosun bay u soconaysaa wuxuu isagu dhan unbay gelaysaa laakiin xaggan uga socon mayso oo aabbayaashii iyo awowyaashii islaanta naaska jaqsi way guursan karaanba xawaashidii iyo hareerihii iyo walaaladii iyo wixii ku xeernaana u gudbi mayso laakiin waxaynu nidhi murdicada iyo faxligan caanaha laba usuul iyo furuuc iyo xawaashiba way u gudbaysaa oo dee hooyada naaska jaqsisay usuusheedii way u gudbi oo furuucdeedii way u gudbi oo xawaashideedii way u gudbaysaa aabbahan isaguna caanahan leewu sababta usuushiisi iyo furuucdiisi xawaashidiisiba way u gudbaysaa markaa intaasoo halkaa dambana kaga hadlaya tusbitu waxay sugaysaa taxriiman ayay nugmaha sugaysaa kamaadin fi nikaax kii nikaaxa inagu soo hormaray oo kale ah wa nadarun eegmo intii maxaarimtu ay iska eegi jirtay oo aynu nidhi sida raajixi waa maa yabduu cinda almihna xilligaa ay shaqaynayaan waxa muuqda ah wa khalwatun iyo gaar noqosho aan loo oggolayn dadka kale ajaanibta bidaakaad ridaaca baa yubaaxu lagu banneeya laa tatacaddaa gudbi mayso xurmatun xurmadii ka gudbi mayso ilaa usuuli ifl ifliga iyo inanka yar usuushiisa u gudbi mayso oo aabbayaashii iyo hooyooyinkii u gudbi mayso walaa tasrii litaxriimi alfusuuli fusuusha oo xawaashidii markaa ifligani uu lahaaya u gudbi mayso oo aabbaha inanka yar iyo walaalkiiba tan murdacadee naaska jaqsiisay iyo hablaheedaba waa ay guursan karaan marka waxaa bayd bay ku kulmiyaanoo wayantashiru taxriimu min murdicin ilaa usuulin wa faslin waalxawaashii min alwasadi wa miman lahu darun ilaa haadihi wa min radiicin ilaa maa kaana min farcihi faqad taxriimku murdicada waa uu ka gudbaa waxa u gudbaa usuusha iyo fasalka iyo xawaashida wa miman lahu darun ilaa haadihi kan isagu caanaha lana usuushiisa iyo fusushiya xawaashidiisaa buu u gudbayaa wa min radiicin ilaa maa kaana min farcihi faqad laakiin radiica iyo kan markaa naaska isagu jaqay keliya waxay uga gudbaysaa uun waa wixii faraciisa aho keliya waa taaynu tilmaanay aabbihii iyo walaalkii iyo inaanay u gudbaynin ridaacaasina dee wuxuu ku sugmaa markhaati laba nin ama nin iyo laba dumara ama afar dumara ayuu ku sugmaa oo haddii markaa laba qof oo isqaba dee sidaa markhaatiyaas ay ku furmaan dee wuu sugmayaayo waxay noqonaysaa markaa inay kala tagaan oo ay kala dhaqaaqaan bay noqonaysaa ridaacan iyo nuugmadanna waxa keenaa waxa weeye diinteennu yacnii ilmaha naaska hooye in la jaqsiiyo iyo caanaha naaska in la jaqsiiyaabaa yacni aad iyo ilxaad islaamka muhiim ugu ah ta ilaahila walwaalidaatu yurdicna awlaadahumna xawlayni kaamilayn laba sano ha jaqsiiyaan ilmaha waa kii ilaahay lahaa yacni maanta ayaa gaaladuna faa'iidadaiyo waxaa ku jira ay ogaadeen ay u soo noqdeenoo in ilmaha naaska la jaqsiiyo ay markaa maanta meel walba boodh ku dhajiyeen ay ku baaqayaan innagana qur'aankeenna iyo diinteenna ayaa inoo sii tilmaantay saa daraaddeed baa innagu waxaynu naqaano maaha ilmahan hadday hooyadii dhimato dee ruux dumarahoo kale oo markaa naaska jaqsiisa walow mushqaayad marka ay ka qaadanaysa ha ku jaqsiisee in loo raadiyo ayaa laga maarmaana saa daraaddeed baynu halaa waxaynu ka garanaynaa ahmiyadda iyo qiimaha uu siinayo islaamku naasnuujinta baaba nafaqaati halkaa inoogu joogo